الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan maanta joogaa muqdisho bisha febraayo toddobadeedii talaado ah waxaan joogay aniga iyo waftigii ila socday oo puntland ka yimid doorashada madaxtinimada soomaaliya iisoo raacay laba wiig iyo bar baan joognaa alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin aada iyo aad baa naloo ku soo dhoweeyey muqdisho shacabka degan iyo madaxda degan intaba soo dhoweyn qiimo iyo qaayo leh oo aan raalli ka noqonnay casumaado badan baa naloo sameeyey ay ugu horeyso gobolka banaadir oo anigu aan gaar u tirsan jiray oo aan deganaan jiray haddana aan maanta joogo aad bay noogu soo dhoweeyen uga mahad celinaynaa waxaa kaloo na soo dhoweeyey oo na marti qaaday murashaxiin badan oo ugu horeeyo xasan sheekh ay ku xigaan murashaxiinta kale oo isbeddelka ka mid ah ay ku jiraan iyo dad gaara oo asxaabah intaba dadka muqdisho waxaanu ku aragnay dad soomaaliyeed oo bisil ayaan ku aragnay oo waayihii hore aan la mid ahayn oo lagu kala yaacay meesha waxaan rajaynaynaa inay magaalada xamar oo maanta burbursan ay sideeda usoo noqoto baan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaan soo dhex maray magaaladii qadiimka ahayd xamarweyne shingaani boondheere iyo shibis qayb ka mid a waa intii magaalada iyo boondheere intii qayb magaalada intii qadiimka ahayd weeye iconka wax loo yaqaan ahayd oo ah magaalada syria oo caanka ahayd oo burburtay la mid ah oo la oran jiray xalab waxay u baahan tahay in dowlad soomaaliyeed oo qaran hadday dhisanto oo wax ku ool dalkaanu ah in loo sameeyo jarmalkii burburay oo kale marshal balaan waa magaaladii qeybtii qadiimka ahayd oo qarnigii kow iyo tobnaad taariikhdiisay xusaysa dhisantay iyo wixii ka dambeeyey intii dowladihii isticmaalka ay joogeen xafiisyadii ugu badnaa dowladduna ay ku yiileen intaas haddii aan ka gudbo tartankii doorashada oo halkaanu nimid oo aan ka mid ahaa murashaxiinta isbeddel doonkaa oo badan aan ka mid ahaa waxaan idiin sheegayaa inay jiraan murashaxiin tiro badan oo issharaxday oo anigu aan ka mid ahay oo ay sababtay maamul xumadii ay madasha qaranka samaysay qaabkii doorashada murashaxiin maamul xumada madashu ay samaysay ayay ku timid in dad badni u tartamaan hoggaanka dalka dad badanna u tartamaan baarlamaanka inay soo galaan oo anigu ka mid ahay anigoo laba sabab bay ahayd badamaan ahaa ninkii federeeshinka soomaaliya si soomaaliya dib loo soo nooleeyo hogaaminayay oo markuu maamulka puntland madaxda ka ahaana guddigaha u ahaa ilaa jibuuti kow kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdiina dabada ka soo waday maanta waxaan ahay senatoore oday ka mid ah odayaasha soomaaliyeed oo aqalka sare oo ka shaqayn doona iska shaqayn doona dib u soo celintii jamhuuriyaddii federaalka soomaaliya ayaan ka mid ahay dowladda dhisan dhismaysana mar walba waa ku jiraya waxaan maanta marka halka ka sheegayaa maamul xumadaas ay sababeen madashii waxay dhalisay tartanka tirada badan waxay dhalisay xildhibaano cusub oo tiro badan inay galaan soo galaan waxay dhalisay xildhibaanadu in majaruu ka habaabo inay garan waayaan dadku hadduu batay ciday codkooda ku ururiyaan oo hoggaanka dalka ku aaminaa faragelinta ay sababtay maamul xumadaas sheeyana waxay keentay waxaan hore loo arag in soomaaliya doorashadeedii xiriirka caalamiga adduunku dowladuhu ku jiraa qaramada midoobay way wada leeyihiin mid goboleedna waa jiraa waa wax gooniya laakiin qaran dhisan oo sobrantigiisii leh in doorashadiisa la maamulo oo loo soo guntado oo siyaasad ahaan loo soo dhexgalo iyo beresha iyadoo dadkii lala kala safaraayo iyo in maalgelin lagu sameeyo xildhibaanada qaar oo ay kala soo baxaan cid walba cid iyada ay danaynayso waa waxaan la arag waa wax dadka soomaaliyeed dhammaantoodba u yaal maamul xumadaas madasha qaarkood weliba khusuusan kuwa gobollada ka yimi oo iyagu ahaa guddigihii degaamada federeeshinka ahaa inay maanta ay isla intay qaarkood halkan isugu yimaadaan hal ninaa ka maqan baa la yidhi isagana aanan garanayn kollay sababtuu ku maqan yahay hadduu wax wanaagsan ku maqan yahay ha sheego haddii kalena ma hubo inuu ilaa shalay yimiye hay sheego inuu maqan yahay waxay ku dhex jiraan oo faraha kula jiraan waa waxaan loo dulqaadan karin weliba siiba kuwa ka yimi ee gobolka anigoo aan ka yimi oo puntland oo abaari ka jirto oo colaadi ka jirto oo caruurtoodii iyagoo wata xafiisyadooda biyantooniyaashooda iyagaa wata labadii aqal kii fulinta iyo kii baarlamaankaba ay socdaan madaxdoodii ay taagan yihiin xafiisyada iyo goob kasta oo nin murashaxa uu joogo dullaalnimo uu jooga isuna bedelay cambaign managers oo kala qaybinaya xildhibaanadii inaan mada meel codkooda aadin ama ay cid ay ku kalsoon yihiin dooran aad iyo aad baan uga xunahay waxaan ugu yeerayaa dadka ay wakiilka ka ahaayeen oo kitaabka u mareen inay ka fiirsadaan dadkaas siday ka yeeri lahaayeen waddankiiyo abaara waxa ka jira aan ognahay intaa ka bacdi kol haddii ay bateen murashaxiintii xildhibaanadiina wareer ka dhacay waxaan soo jeedinayaa in arrintaa wax laga bedelo anigaana ugu horeeya oo ficilkaas wax ka qabanaya waxaan maanta go-aansaday inaan doorashada biri dhacaysa anigu shaksiyan ka haro anigoo ula jeeda marka koowaad in murashaxiinta kale oo isbedel doonka ah iyaguna isa soo yareeyaan oo aada isu soo yareeyaan oo afar iyo labaatan saaci ka yar baa ka hadhay ay ka baxaan in badan oo ka miday si ay u koobnaato dadka la dooranayo oo xildhibaanadu ay codkooda ku ururiyaan cidda ay ka doortaan inta ishadhay ay ka doortaan waxaan kaloo aan soo jeedinayaa xildhibaanadu inay iyaguna ay marka fikirkooda dib u sameeyaan oo ay codkooda ayan ku bixin qabyaalad iyo jamciyado kala gaargaar ah oo qoloba meel caawa ujeedo aan la garanayn ay wadannimo ku bixiyaan qabyaalad aan la-aan ay ku bixiyaan qofka ay ka doortaan inta hadhay oo markaas aniga iyo wixii kaloo ka baxa hartay ay ka doortaan waxaan ugu dambayntii aan aada iyo aad uga mahad celinayaa mar labaad dadkii na soo dhoweeyey iyo murashaxiintii nagu martigelisay iyo dadka jooga muxuu ahaye muqdisho waxaana ugu baaqayaa dadka shisheeye oo soomaaliya faraha kula jira faraha kala baxaan soomaali soomaali baa iska leh soomaali ma taqaanidin soomaali iyadaa isku ururta maanta weeye markii calanka dadka la taagi lahaa oo maanta hoggaankii dalka loo doori lahaa haddii kale xildhibaano ma laba jeer wax dooran maysaan codka aad biri leedihiin dalka ugu hiiliya iyo maslaxadda ummadda aniguna ilaahay hortiis marag baan ka ahaanayaa waana idinku ducaynaynaa kitaabkaad marteenna xusuusnaada kitaabka aan martay dartiis baana anigu maanta uga haray doorashada si aan fursad u siiyo ragga kale intaas aan sheegayna lagu dhaqmo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu